degmada weejid ee gobolka bakool weliba ku darere kulmo shilgadiisanee luunkutalada haya dhismo golo deegaanka kaaso iyo garwadeen kuweta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya iyo tan dowladda dhexe ee soomaaliya welina dareere sidii bulshada degmada weejida iyo oonki heli lahayeen maadaama golaha deegaanka uusa ku qeyb qaado horumarinta bulshada isla xisaabtanka maamulka iyo shacabka haddaba meeta faa'iidada iyoon araghayan in iyoonka jarta dadka reer weejid dhismaha golaha deegaanka iyo kaarintiiyo hadda keliyeen weli arrintaasi ku hadalay qaar ku mid a shacabka kusugan degmadaasi ooay hadda ku dareerta dhismaha golaha deegaanka iyo nasiibiin iyo handhabaayeen dhismaha golaha deegaanka weli sheegana inta rajo falinya ku qabaan in degmada weejid iyo hella mashaariic shalgadisan oo laku hormariyo maamulka iyo bulshada oo ayan ku horeyta walbarashada caafimaadka biyo korontada wadooyin laami ee inta la hela iyo ceelal shalgadisan oo ay bulshada ku faa'iidaystaan iyo horumarinta beeraha iyo walkastoo bini-aadanka muhiiman ee welina yo kabaaqina in markaasi la sii dardargeliyay dhismaha golaha deegaanka islamarkaana yoo sheegeen intii u ku shaqeeyaan sidii arrintaasi loonfududaay lahay waana loonfuliyi lahaayeen naybaa anta ra'yigayku ku dhiibida fadeey maamulka degmada weejidlan dhisahay golaha deegaanka mayba eedan mawjii faday horta inaan eedanka faraxsano guddigaasay dhisowshay mise maamulkaas oo golaha deegaanka dhisowshay boqolkiiba boqola mayba waa ka faraxsano ana shaqsiyadda tiiday guud ahaan mayba waa bulshada degmada ka noolna dhammaantiye aan riyaaqsantaa farxada mawjiyahayta maamulka hati la dhiso golo degaan eedaan ka faraxsano boqolkiiba boqol eedaan ka faraxsano idiha abaabuli iyo idishaantiiba mahsini walu ahaa meelgolo dagaanlakadhisi mashruucyaal badan alaku hele dibidhisa laku hele degmada dibalan dhise walbadan hagaagayaan heesi khayr qabti lahayninka dhammaa haddii ilaahay aroob ganacsatada degmada weejidka dhagan mayle raay hoobaanaan gudagala su-aalaad iweydidi oo ah saing argaas gola deegaan golaha deegaanka nidaam iyo maamul oo lambaahanyiyo waana degmadan in badanka taamasi hoob ilaahay arwaan hadhowaayana walunambaahagna waana ka faraxsagno golodegna nin dhisaw maamulka degmadana nin dhisaw wanaag isharafna ninka dhisaw dadweynaa bulshada wejid maa in sheegay maamulkan haatow adduun i aakara aakara salinka faylataan lin hele maamulkan haatow e ma helaw lang alalanki maamulkanku horkoosan eedi eeda neebna maysin ma hadyana reer wejid maamulkan ay hadhawaayo lanki maamulkan hadhawaayo dadweynaaga degmada wejidna afigi helaasi walwalba walwalba walaayo ada dhibaatee kahaayo maamulkii kukubaha fadyaala dhisahoy degmada wejidda iyo bulshada dhammaan saasaas in sheeg may ku sugugna gobolka bakool gaar ahaan degmada waajid dowladda soomaaliya federaal iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya hoggaan u yahay cabdiasiis maxamed lafta gareen wafdiga degmada weejid ka sugan mayha ka dhowaayane maamul dhisidda golaha deegaanka degmada waajid inigoonay ka faraxsagna maybuwaaha lambaxajey xagga alla dhoore alla qiibiyo kortii banni caadagnama dowladda federaalka iyo tan koonfur galbeed hogaankii ah cabdiasiis madaxweyne cabdiasiis laftagareen hogaamiyo may cosodaan intii sii nabad ee golaha deegaanka lakadhese beelo kala dugan lankasta baxajey alla qiibiyo kore hajeylasi deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba hadda laku wadaya dhismaha golaha deegaanka iyadoona horey dhowr degmo la hansameeyay oon ka horeyta degmada xudur ee xarunta gobolka bakool oo lahandhisi iyo degmooyinka shal eh bardaale iyo diinsoor oo kuwada tirsan gobolka baay waa degmadii lamaad ee gobolka bakool iyo weel lada doonto dhismaha golaha deegaanka iyadoona maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ay kana nagtay in dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya la deersiiyi doono dhismaha golaha deegaanka si markaasi bulshada iyo indiiran adeegyada shalgadisan iyo ambaahin islamarkaana iyo la xisaabtamaan maamulada iyo galanti oga dooradeen